faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwa ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo cali daahir ciid oo maanta la filayo inay ka qabsamaan magaalooyinka caabudwaaq cadaado iyo dhuusamareeb dowladda maraykanka oo sheegtay inay dishay sargaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaas oo ku sugnaa degmada jilib ee gobolka jubbada hoose xildhibaan axmed macalin fiqi oo si weyn u eedeeyey dowladda maraykanka sheegayna inay qayb ka tahay khilaafka ba'an ee ka jira deegaanada maamulka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb oo sheegay inuu ka shaqaynayo sidii xal waara loogu heli lahaa bulshada reer galmudug soomaaliya oo garab istaaga ugu muujisay dowladda shiinaha kadib markii cudur ba'an uu ka dilaacay dalkaasi iyo dowladda soomaaliya oo xaalad degdega ka soo saartay ayaxii dhowaan maray deegaano badan oo ka tirsan dalka soomaaliya intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha labaad sannada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa oo maalinimadii shalay ahayd lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu wadahadal la furi doono cid kasta oo tabasho ka qabta doorashadiisa waxa uu mahadceliyey dhammaan bulshada ku nool deegaanada galmudug gaar ahaana hogaanka ahlu sunna waljamaaca uu sheegay inay heerkan ay soo gaarsiiyeen in la dhiso galmudug waxa uu hadalkiisa intaa ku daray inuu ka shaqayn doono midnimada iyo horumarka galmudug islamarkaana uu horseedi doono dib heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo ay gaarto deegaanada maamulka galmudug waxaan u mahad celinayaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug kuwii ii codeeyey iyo kuwaan ii codaynba ee kalsoonida ii siiyey inaan hogaamiyo galmudug afarta sana ee soo socda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka ee saldhigga iyo dhismaha u ahaa soo bixitaanka iyo dhismaha baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug waxaan u mahad celinayaa wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo gacanta ku haysay muddo dheer hawshaa muhiimka ah waxaan u mahad celinayaa wasaaradda amniga gudaha oo si weyn runtii amniga u soo gaarsiisay ama gacanta ugu haysay sidoo kale wakhtigii dheeraa ee laga howlgalayay galmudug waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug walaalkay axmed ducaale geelle xaaf waxaan u mahad celinayaa walaalkay sheekh maxamed shaakir iyo ahlu sunna waljamaaca oo qayb ka soo qaatay dhammaan bulshada reer galmudug ee ka soo shaqaysay geedi socodka golaha geedi socodka iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee maanta soo gaartay guushaan dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin guushii aad u socoteen waa soo gaarteen mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxay ii tahay sharaf weyn in la ii doorto hogaaminta dowlad goboleedka galmudug afarta sano ee soo socota taas oo mas-uuliyad aad u weyn ah oo aan rajaynayo inaad igu caawisaan iguna garab istaagtaan gudashada waajibaadkaa culus
codkaasi aad dhegaysanayseen waa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug magaalooyin badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta la filayaa inuu ka dhaco banaanbax ballaaran oo lagu soo dhoweynayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee shalay xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay ku doorteen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug magaalada tan cadaado ayaa ka mid a goobaha la filayo maanta in banaanbax ballaaran uu ka dhaco bashiir oo ka mid ah dhallinyarada degmada islamarkaana ka mid a dadka sida weyn iyagu maanta uga qayb qaadanaya banaanbaxaasi ayaa hadda si toosa qadka taleefonka igu jira bashiir soo dhowow bal banaanbaxa saaka la filaya inuu ka qabsoomo cadaado nooga waran
aad iyo aad umahadsan tahay midla shamaal ka suulay niyow banaanbaxuu si aad iyo aad u socdaa hawshiisa ilaa shala ku jirnay haddana si weyn oo saaka u dhacayaa hadda xilligan aan kula hadlayo shaqadiisaan ku jirna
waa garta marka bal ka waran waxaa laleeyahay baabuur codbaahiyaal ku xiran yihiin oo baalka lagu soo dhaweynayo madaxda ayaa magaalada gudaheeda lagu arkay ma jirta arrintaasi
aad iyo aad madaxweynaha dhowr baabuur oo microfonka taagan yihiin waxa weeye saakii magaalada barxadiisa ay taagtay xaada ku yihiin si macnaha madaxweynaha soo dhaweyntiisa lagu taageerayo ay diyaar ku noqdaan waa garta marka bashiirow haddaad fiiriso dadka shacabka bal dareenkooda ka warran dareen intee la-eg ayay ka muujinayaan doorashada sidaysay ugu qanacsan yihiin ama ugu faraxsan yihiin doorashada shala dhacday
wallahi niyow nidle sharmaakow dadku aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin wejigooda qof kastoo ka waxjaba ugu leeyihiin madaxweynahan ku ordayaa saaka maa soo qoraxan waxa weeye qof walba si usoo dhaweynayeed ayay mas-uul iska saartay
waa mahadsan yahay bashiir oo isagu ka mid ah dhallinyarada magaalada islamarkaana dadka abaabulkaasi wada ama qeybta ka ah oo banaanbaxaasi ka qeyb qaadanaya isagoo ka mid ah waryahayaga haashin cumar ayaa warbixin waxa uu inooga diyaariyey banaanbaxa maanta la filayo cadaado caabud waaqi iyo dhuusamareeb in uu ka qabsoomo isaga ayaan idigu dugi doonaa
waxaa saaka deegaano ka tirsan gobolka galmudug laga dareemayaa qabanqaabada banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor kaas oo shalay lagu doortay dhuusamareeb meelaha sida weyn banaanbaxyada uga dhici doonaan ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka cadaado dhuusamareeb iyo magaalooyinka kale waxaana haatan socda qabanqaabadii ugu dambaysay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa aad u ilaalinaya amniga magaalooyinka ay ka dhacayaan banaanbaxyada doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa taageeray madaxda dowladda federaalka ah xubno ka mid ah waddamada caalamka iyo siyaasiyiin miisaan ku leh soomaaliya walow ay ka soo hor jeesteen siyaasiyiin kale
waa mahadsan yahay waryahayga haashim cumar dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dishay sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladda maraykanka ayaa sheegtay in duqayn cusub oo ka dhana kooxda al-shabaab ay ka fulisay gudaha dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa lagu sheegay in iyadoo la kaashanayo dowladda federaalk soomaaliya ay africom duqayn ka fulisay degmada jilib labadii febraayo ee bishan duqayntaas ay africom sheegtay in lagu dilay sarkaal muhiima oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab africom ayaa sidoo kale sheegtay in cid shacab ah aysan waxba ku noqon duqayntaasi al-shabaab ayaa al-shabaab waa koox xiriir la leh alqaacida oo doonaysa inay fidnayso ajandaheeda jihaadiga ciribtirka xitaa hal argagixisaa waa mid gobolka iyo maraykanka ka dhigaysa ammaan waxaa sidaasi yiri generaal william gayler oo ah agaasimaha howlgallada midoo waa howlgallada africom gayler ayaa sheegay in cadaadis joogtaa oo la saaro al-shabaab uu muhiim u yahay in laga hortago in kooxdani ay dhisto deegaano ammaana oo ay ka dhoofiso ama ka soo dhoofiso rabshadaheeda africom ayaa intaa ku dartay inay sii wadi doonto inay saaxiibadeeda kala shaqayso sidii mas-uuliyadda amniga ee mustaqbalka loogu wareejin lahaa dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad si toosa nogala socotaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale websaydada aanu saaxiibka nahay galmudug online iyo waabari soomaaliya ayaa garab istaag u muujisay dowladda waddankaasi shiinaha kadib cudur ba-an oo dalkaasi ka dilaacay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane danjire axmed ciise cawad ayaa la kulmay safiirka jamhuuriyadda shacbiga jina u qaabilsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane kinjan iyadoo intii lagu guda jiray laga wada hadlay xoojinta xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee saaxiibada ah ee wadaaga xiriirka taariikheed ee muddada dheer soo jiray wasiir cawad waxa uu carabka ku adkeeyey inuu xiriir toosa la leeyahay ardayda soomaaliyeed ee ku nool magaalada wuhan ee gobolka hubiya ee dalkaasi jina goobta uu cudurka oo ah goobta uu cudurka dilaaga ah ee karnofaris uu ka faafay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa ay la kaashan doontaa dowladda jina iyo safaaradda soomaaliya ee magaalada beijing si loo qaado tallaabooyin laga maarmaana si loo gaarsiiyo ardaydaasi waxa ay u baahan yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya waxa uu xaqiijiyeen safiirka jina ee soomaaliya ay garab taagan tahay dowladda ay dadka jina xilliga adag iyadoo si adag ugu shaqaynaya ama uga shaqaynaya xakamaynta faafitaanka cudurkaasi wuxuuna u rajeeyey inay ku guulaystaan ka takhalluska gebi ahaanba cudurkaasi dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ka dhana ayaxi dhowaan saameynta ba-an ku yeeshay deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaalida dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg dega kadib markii uu dalka ku baahay ayax baabi'iyey dalagyo ku yaalay dhulbeereed baaxad weyn xaaladda ayaxa halista ba-an ku haya soomaaliya ayaa uga sii dartay cunno yari dalka oo horey uga jirta iyadoo soomaaliya ay tahay mid ka mid a dalalka ugu fakhrisan uguna dayacan gobolka geeska afrika war ka soo baxay wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaalad qaran oo deg dega dalka la geliyey sababo la xiriira sare uu kaca ku yimid xawliga uu ku socdo ayaxa oo khatar weyn ku ah cuntada soomaaliya oo weliba ahayd mid aan dalka ku fillayn khubarad ayaa waxay sheegeen in ayaxa uu ku habsaday soomaaliya uu yahay natiijo ka dhalatay isbeddelka cimilada iyadoo meelaha qaarna uu si xooggan uga da-ay roobka dayrta halka meelaha kalena uu ku yaryahay ama abaartu ku dhufatay soomaaliya ayaa hadda noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee ku yaalla bariga afrika oo ku dhawaaqa xaalad deg dega sababo la xidhiidha ayaxa dalalka kenya iyo etoobiya ayaa sidoo kale ayax faraba-an waa ayaxa uu faraba-an ku hayaa hay-adda beeraha iyo cuntada adduunka ee fow ayaa sheegtay in ayaxa uu noqday kii ugu xumaa ee ku habsada geeska afrika muddo laga joogo shan iyo labaatan sano ururgoboleedka igada ayaa ku baaqay in la xaliyo tabashada culmaudiinka ahlusunna waljamaaca urur goboleedka igada ayaa war ka soo saaray doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa galmudug ee maalnimadii shalaahyd ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug igad ayaa ugu baaqday dowladda dhexe soomaaliya inay xaliso tabashada ururka ahlusunna waljamaaca islamarkaana loo baahan yahay wadaxaajod dhaba war ka soo baxay igada ayaa dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka galmudug ugu baaqay midnimo islamarkaana loo baahan yahay in dhibaato iyo dagaal sokeeye laga baaqsado waxaana urur goboleedka igad ay sheegeen dowladda federaalk soomaaliya ay muhiimadeeda koowaad saarto loona baahan yahay inay xaliso tabashada culamaw diinka ahlusunna waljamaaca warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayey intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waa saaxiibkay haashin oo dhanka farsamada iga saacidayey anigoo idinla socodsiinayey warka subax oo idinla sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyo cadaadu xog buu kuu sidaaye xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaadu xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaadu wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaadu xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan